halkan aan taagannahay marka waa bilowgii qarannimada iyo dowladnimada soomaaliyeed lixdan jir kadib markii aada noqotay dib isu xisaabi maxaad dalkaada u qabatay maxaad u qaban kartay haddii aad wax u qaban kartay oo aadan u qaban iyo haddii aad u qabatayba aan ka bilowno haddii aad tahay wasiir inta aan la gaarin lix iyo labaatanka juun qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay agaasime qurxi wasaaraddaada haddii aad tahay guddoomiye degmo qurxi meesha aad ka shaqayso haddii aad tahay ganacsade dhis jidka ganacsigaada hortiisa ku yaalla haddii aad tahay degmo nadiifi xaafadaada haddii aad tahay dowlad goboleed intaasoo kale sameey